laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax xooggan oo habeenkii xalay lagula beegsaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in habeenkii xalay qarax xooggan lagu bartilmaameysaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ee la shaqeeya shisheeyaha inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland mas-uuliyadda qaraxan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana magaalada gaalkacyo dhowr mar ka dhacay weeraro iyo howlgallo lagu beegsaday ciidamada maamulka puntland iyo kuwa galmudug ee ka taliya magaaladaasi